بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ودرسيني بقول يلحي صدنات كتابك الرحيق المختوم درسينا wuxuu ka mid yahay unduruustii dheerayd ee qaswatu uxud sabxada laba boqol iyo koob iyo konton alrasuulu rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo fi lmadiinati magaalada madiine ku sugan wantaha wuxuu gaadhay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu soo gaadhay masaa-a daalika alyowmi maalintii dagaalku u dhacay dagaalkii uxud hal maalin buu socday waayihii hore hal maalin unbaa lagu kala bixi jiray maaha dagaaladan bilaha iyo sanooyinka socda inta meelo lagu gabado aan dhammaanaynin waagaa hore ma ahayn ragga waa iska hor iman jireen waa lagu kala bixi jiray goobta hal maalin ama gelinkeed maalintii sabtid ahayd uu dagaalku dhacay galabnimadeedii unbuu rasuulku soo galay yowma sabti maalintii sabti ahayd assaabica ee toddobada ahayd min shahri shuwaal bisha shuwaalna ay toddobada ahayd sanata halaatin min alhijra sanadkii saddexaad ee hijrada nabiga sala allahu calayhi wasalam ila lmadiinati magaalada madiine ayuu soo gaadhay falamaa markii intahaa uu gaadhay ilaa ahlihi ahalkiisii iyo reerkiisii markuu tegay naawala wuxuu u dhiibay sayfahu sayftii uu ku dagaalamay ibnatahu inantiisii faatimo ahayd ayuu u dhiibay fa qaala wuxuu ku yidhi iqsilii maydh can haadaa kan oo seefta ah damahu dhiiga ku yaalla ka maydh yaa bunaya inantaydiyey fa wallaahi baan ku dhaartay laqad sadaqanii alyowma maanta run buu ii sheegay yacni si fiican yaa loogu dagaalamay oo mana jabin ma yacni hawshiisii si fiican buu u qabsaday wanaawala waxaa haddana u dhiibay haa faatima caliyu bnu abi aalib cali bnu abi aalib oo xaaska oo ninkeedii ahaa ama saygeeda ahaabaa sayfahu isna sayftiisii u dhiibay faatimo ayaa loo wada dhiibayaa fa qaala wuxuu yidhi calina wa haadaa kanina aydan haddana faqsilii maydh canhu isaga damahu dhiigga ku yaalla ka maydh fa wallaahi baan ku dhaartay laqad sadaqanii alyowma isna maanta run buu ii sheegay yacni si fiican baan ugu dagaalamay fa qaala wuxuu yidhi rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam la in kunta haddii aad tahay caliyow sadaqta alqitaala dagaal haddaad ka run sheegtay yani haddaad si fiican u dagaalantay laqad sadaqa macaka waxaa isna ka run sheegay dagaalka oo si fiican u dagaalamay oo wacdana muujiyey sahl ibnu xunayf ninka la yidhaah iyo waa abu dujaana iyo abu dujaana dalxa iyo dalxa ibnu cabdla cubaydillaahi oo uu abuukar dhihi jiray uxudba haddii la sheegay waa maalintiisii iyo sacdi ibnu abi waqaasna waan soo aragnay iyo rag badan oo kale maaha haddii qolo meel mar lagu sheegay inaan kuwa kale aysan fadliga lahayn laakiin riwaayaadka ayaa kolba in sheegaya qatla alfariiqayni labadii qolo ee uxud ku dagaalantay raggii ka dhintay ittafaqad waxay isku raacsan tahay jullu riwaayaati riwaayadaha ka sheekaynaya dagaalkii uxud dadkii muslimiintahe lagu laayay riwaayadaha sheegaya iyo wixii lasoo arooriyey iyo khabarka inooga yimid halkaas badankoodu waxay isku raacsan yihiin calaa anna qatla almuslimiina muslimiintii la laayay ee uxud lagu laayay tiradooda kaanuu inay ahaayeen sabciina toddobaatan wa kaanad waxay ahayd al aqlabiyatu saaxiqa tirada ugu tirada ugu faraha badan na waxay ahayd min al ansaari ansaar bay ahayd faqad qutila waxaa laga dilay minhum ansaar waxaa laga dilay khamsun wa sittuuna shan iyo lixdan ayaa laga dilay rajulan nin ayaa laga dilay maxay u kala maxay kala yihiin arbacu waaxidun wa arbacuuna dheh waaxidun wa arbacuuna koob iyo afartan shan iyo lixdankaa ka mid ihi waxay ahaayeen min alkhasraj wa arbacatun wa cishruuna afar iyo labaatanna min al aws ayay ahaayeen marar badan waan sheegnay waan isku baraarujinay in aws iyo khasraj ay awsku ay khasrajku aada uga badnaayeen sidaa daraaddeed baa carabtu markay la hadlayaan aws iyo khasraj waxay dhihi jireen nimankiina reer khasraj wa qutila waxaa la dilay haddana rajulun nin oo min alyahuudi yahuudana waa la dilay oo muslimkii waa mukhayriq waa kuu nabigu yihi mukhayriq khayru yahuudin yahuud ninka ugu khayr badan weeye wa amaa shuhadaau lmuhaajiriina muhaajiriinta shuhadoodu fa kaanuu waxay ahaayeen arbacatan faqad afar keliya ahaayeen marka afar iyo ninkaa muslimka ee yahuudda u dhashay shantaas iyo shan iyo lixdan ansaara oo koob iyo afartanna ay tahay khasraj afar iyo labaatanna ay tahay aws ragga la laayay intaasay ahaayeen wa amaa qatla almushrikiina mushrikiinta tiradii laga laayay faqad dakara wuxuu xusay ama sheegay ibnu isxaaqin annahum mushrikiintii la laayay itnaani wa cishruuna qatiilan labiyo labaatan inay ahaayeen ragga laga laayay walaakin hasaate alixsaa'a tirakoobka addaqiiqa ee ee dhabta ah addaqiiqa ee dhabta ah bacda tacmiiqi nadari markii si fiican loogu kuurgalo fii jamiici tafaasiili lmacraka dagaalka uxud macluumaadka ku saabsan iyo wararka ku saabsan wararkaas oo kala dhigdhigan dhammaantood markii si fiican loogu kuurgalo allatii tafaasiisha iyo macluumaadkaas kala dhigdhigan ee dakaraha uu sheegay ahlulmaqaasi wasiyar culimada ka sheekaysa iyo kutubta ka sheekaysa ee wax ka qoray duulimaadkii nabiga sala allahu caleyhi wasalam almaqaasi baa mararka qaarkood la yidhaha wixii ka hadlay inta maqaasida iyo ee duulimaadkii iyo iyo wasiyari iyo cilmiga ka sheekeeya siirooyinka na siiradii nabiga taarikh nololeedkiisii oo duulimaadkan ay ku jiraan wallatii midaasoo tatadamanu kulansanaysa oon ka tegaynin tatadamanu kulansanaysa tatadaman waxaa weeye warqadda gudaheeda waxa la geliya maaragtay dimniga dimni yani ay gudaheeda ku wada jiraan wey galkeeda ay ku wada jiraan galkeeda oo wax ka maqan aysan jirin walatii taasoo tatadamanu kulmisanaysa dikra qatla almushrikiina xuska iyo sheegitaanka ay ka sheekaynayso ama ay sheegayso mushrikiintii la laayay fii mukhtalafi maraaxil alqitaali dagaalka xiliyadiisii kala dunaa oo dhan la sheegay bilowgii ilaa dhammaadka yufiidu wuxuu sheegayaa marka tirakoobkaasi yufiidu faacilkeedu waa alixsaa yufiidu wuxuu koobayaa dalika alixsaau daqiiq tirakoobkaas dhabti ah ana cadada qatla almushrikiina mushrikiinta raggoodii la laayay sabcun wa halaahuuna sabcun wa halaahuuna inay ahaayeen toddoba iyo soddon inay ahaayeen toddoba iyo soddon marka tirada la isdheeryahay saddex iyo soddon nin bay yay dheeraayeen muslimiinta saddex iyo soddon nin oo dheeraada unbaa laga dilay wax kale oo dhacay ma leh dagaalka haddii si kasta la yidhaahdo khasaaraha muslimiinta ku dhacay waa saddex iyo soddon nin oo dheeraadahoo la dilay iyo nabiga oo la dhaawacay sala allahu caleyhi wasalam intaa oo keliyeed marka ma aysan ahayn buu yihi laa itnaani wa cishruuna labiyo labiyo labaatan ma ahayn sida uu sheegay ibnu isxaaq wallahu aclam xaalatu tawaari fi lmadiina magaalada madiina oo xaalad deg dega la geliyey waa la yaqaanaa atawaari stambina waa la yidhaha kerfewna waa la yidhaha marka oo aan socodka la ogolayna magaalada ay ciidamadu keliyatihi socon karaan weeye baata almuslimuuna muslimiintu way baryeen habeenkii baata haddaad maqshay habeen la baryey wey baata habeennimadii ayay baryeen habeenkii ay bishu tobanka ahayd may ay sideed ahayd aan idhaaho maalintii toddobada ayuu dagaal ku dhacay habeenkii sideedda ahayd ee loo soo hoyday oo axaddu ay soo galaysay yaa muslimiintu way baryeen leylat alaxadi habeenkii axaddii athaamini ee sideed aha min shahri shuwaal bisha shuwaal sanata talaatin minhijra bacda rujuuci markay kasoo noqdeen ay ka yimideen min macrakati uxud dagaalkii uxud ayay baryeen muslimiintu habeenka isaga ah wahum iyagoo fii xaalati tawaari xaalad deg deg ah ku sugan baatu way baryeen waqad anhakathum iyadoo ay wiiqday attacabu daal uu wiiqay anhakahum dheh anhakahum uu wiiqay attacabu daal oo wanaala daalkii u gaadhay minhum iyaga aya manaalin meeshii ugu dambeysay uu daal ka gaadhay oo maanta oo dhan la dagaalamayay yay waxay baryeen habeenkii yaxrisuuna iyaga oo waardiyeynaya anqaaba almadiinati magaalada madiina wadooyinkeeda wa madaahilaha iyo meelaha laga soo galo wayaxrisuuna iyaga oo haddana waardiyeynaya qaa-idahum hogaamiyahoodii alaclaa ee sarreynta badan rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam khaasatan gaar ahaan maxay u waardiyeynayaan oo habeenkaas loo galay xaaladaas id sababtu waxay tahay xaalatu tawaari magaalada loogu soo rogay habeenka kaanad waxay ahayd tatalaaxaquhum taa isaga soo daba dhacda muslimiinta ashubuhaatu shaki ay qabaan oo inay qurayshi soo laabato inuu cadow kale ka faa-iideysto dhibaatadan maanta muslimiinta gaadhay min kulli jaanibin dhinac walba shaki ayay ka qabeen sidaasay isu waardeynayeen haddana ghaswatu xamraa l asad ghaswadan la yidhaahdo xamraa l asad aan hadda ka sheekeynayno culimada ee cilmiga siirada ka sheekaysa qaar waxay ka dhigaan ghaswo madax bannaan oo keligeed ah qaarna waxay yidhaahdaan waxay ka mid tahay uun uxud unbay ka mid tahay haddii ghaswatu xamraa l asad ghaswo laga soo qaado madax bannaan rasuulka sala allahu calayhi wasalama duulimaadkii jihaadka ahaa ee uu hogaamiyey tiradoodu waa lix iyo labaatan lix iyo labaatan khaswo meel kasta khaswadaasa ka dhacdo ilaahumay magaalada gudaheeda ka dhacdo tii lagu sameeyey bani qaynuqaac iyo ama duleedkeeda ha ka dhacdo sidii tii uxud ilaan uxud bay ka dhacday ama magaalada gudaheedaba ha ka dhacdo sidii khaswatu laxsaab ilaan magaalada unbaa difaac laga galay khaswaana loo yaqaana khaswat laxsaab ama magaalada duleedkeeda ha ka dhacdo sidii annadiir iyo bani qurayda khaswatu nadiir iyo bani qurayda labadaas waxay ka dhaceen magaalada duleedkeeda khaswatu uxud duleedka ayay ka dhacday ilan waa uxud agteeda khaswatu bani qaynuqaac iyo khaswatu alaxsaabna magaalada gudaheeda ka dhacday si kastaba ha ahaato dagaaladii uu nabigu hogaamiyey ghasawaadku rasuul ama dagaal ha dhaco ama yuusan dhicin haddii khaswatu xamraa ul asad lagu darana waa lix iyo labaatan haddii la yidhaahdo maya iyadu waxay ka tirsanayd uxudna waa shan iyo labaatan ghasawaadku rasuulku sameeyey sala allahu caleyhi wasalam sida ha loo ogaado khaswatu xamraa al asad wabata way bari wuu bariyey wabata wuu bariyey alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama habeenka isaga ah habeenka axadda ah muslimiintuna waardiye ayay hayeen rasuulkuna habeenka oo dhan waa fikirayay wahuwa isagoo rasuulku yufakiru ku fikiraya fi lmowqifi xaaladan cusub ee la taagan yahay isagoo ku fikiraya faqad kaana wuxuu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalama yakhaafu kii ka baqa ana almushrikiina inay nimankii mushrikiin tahay qureysheed iyo intay hogaaminayeen axaabiishtoodii huwantoodii in fakaruu haddii ay ku fikiraan haddii ay ku fikiraan fii annahum ay ku fikiraan fii annahum in iyagu lam yastafiiduu aynan waxba ka dheefin shay-an waxba min annasri guushii waalkhalabati gacansarayntii allatii taasoo kasabuuhaa ay heleen fii saaxati alqitaali goobtii dagaalka ay ka heleen gacansarayntii iyo guushii ay ka heleen inay waxba ka faa-iidin dhowr dad dheeraada unbay dileen laakiin rasuulkii ay ay u socdeenna ma aysan dilin magaaladii ma ay qabsanin maxaan ku idhaha xoolo ma wataan dad maxaabiisa ma wataan waxba waa niman farmarinun dad bay laayeen iyagana dad baa laga laayay haba kala tiro badatee marka hadday saas ku fikiraan falaabudda waxaa qasab ah min an yandamuu inay ka qoomamoodaan ama ay ka shallaayaan calaa daalika arrintaa iyada oo wayarjicu ay kasoo laabtaan min adariiqi wadada wadadii ay kusii socdeen ee maka ugu sii socdeen ay kasoo laabtaan liqaswi lmadiinati si magaalada madiine ay usoo weeraraan ayugu maratan ukhraa mar kale ay usoo weeraraan oo ugu soo duulaan fa samama rasuulku wuxuu go-aansaday markaas calaa an yaquuma inuu isagu sameeyo bicamaliyati mudaarada howl nimankaa raacdaso raacdaysi ah in la raacdaysto nimankaas nimankaa la eriyo oo la raacdaysto howl ah ayuu rasuulku goostay fa sammama rasuulku wuxuu go-aan ku gaadhay calaa an yaquuma in uu abaabulo uu sameeyo bicamaliyati mudaarada howl howlgal howlgal nimankaa lagu ceydhsanayo oo mudaarado ahoo nimankaa lagu ceydhsanayo mudaaradat aljeysh almaki ciidankii maka ka yimid lagu raacdaysanayo ama lagu ceydhsanayo qaala wuxuu yidhi ahlu lmaqaazi culimada ka sheekaysa duulimaadkii nabiga iyo duulimaadkii islaamkaba ka sheekaysa waxay yidhaahdeen maa shay bay dhaheen xaasiluhu gebagabadiisu ay tahay ina nabiya nabigu sala allahu calayhi wasalam naadaa fi nnaasi dadka ayuu u dhawaaqay wanadabahum soo wuuna soo kiciyey soo baxa ayuu yidhi amar nadbiga waxaa la yidhaha markii lagu yidhaha soo bax oo howl lagu howlgelinayo wanadabahum soo wuu soo bixiyey soo baxa ayuu yidhi ilal masiiri in loo socdo oo la aado liliqaa'i alcaduwi cadowgii maka ma foge ee in cadowgii laga hortago ayuu intuu rasuulku dadka u yeedhay markii la tukanayay iyo mar walba wuxuu yidhi halkaasaynu u kacaynaa hla soo baxo wey nadbigu waa sidaas wadaalika marka uu sidaas leeyahayna rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu amarkaa bixinayo sabaaxa alkaddi berri aroorteeda wey waa subaxdii axad ilaan subaxdii sabteeda ayuu dagaal ku dhacay subaxdii axadda ay bishu sideed ahayd shawaal ayuu rasuulku amarkaa bixiyay sabaaxa alkaddi berri subaxdeedii min macrakati uxud dagaalkii uxud berrideedii ee yowma alaxadi maalintii axad maalin axada athaamini ay bishu sideed min shahri shuwaal bisha shuwaalna ay sideedda ahayd sanata talaati min alhijra wa qaala rasuulku wuxuu yidhi laa yakhruju macanaa nala bixi maayo oo na raaci maayo ilaa man qof maahane qofkaasoo shahida alqitaala dagaalkii uxud joogay oo ka qayb galay maahan cid kaloo na raacaysaana ma jirto fa qaala wuxuu ku yidhi lahu rasuulka cabdullaahi bnu ubay arkabu macak anigu waan ku raacayaa oo maaragtay gaadiidkaygan qaadanaya waan ku raacin baa laga wada micnaheed qaala rasuulku wuxuu yihi laa maya ima raacaysid wastajaaba lahu lmuslimuuna wastajaaba waxaa ajiibay oo amarkii nabiga iyo nidihiisii uu u yeedhay ka jawaabay oo si maaragtay positive ah uga jawaabay oo amarkiisa qaatay lahu almuslimuuna muslimiintii calaa maa shay isagu uu jiro bihim iyaga ku suganoo min aljiraaxi min aljarxi ashadiidi dhaawac iyo burbur ah xataa kaan dhaawac gaadhin waa burbursan yahay waa daalan yahay waa tacbaan waa tacbaan way waa waa la wada muruq go-an yahay waa la wada caataysan yahay iyo walkhawfi shadiidi iyo cabsi badan wa qaaluu waxay idhaahdaan samcan maqal warkaagii waan maqalay wa taacatan waanan u hoggaansanay oo waan yeelnay wasta'danahu waxaa fasax weydiisay rasuulka inuu dagaalka soo raaco jaabir ibnu cabdillaahi oo markaa wiil yar ahaa wa qaala wuxuu ihi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow innii anigu uxibu waxaan jeclahay allaa tashhada inaadan joogin oodan oodan xaadirin mashhadan meel lagu dagaalamayo oo gaalada lagula dagaalamayo ilaa wa kuntu macaka inaan kula jiro maahane wa innamaa khallafanii waxaa i reebay shalay waxaa i reebay abi aabbahaybaa calaa banaatihi hablihiisa i reebay in aabihii baa dagaalka galay kuna soo shahiidee ee fa'dan lii ii fasax asiiru macaka aan kula socdoon ku raacaya fa adin lahu wuu u fasaxay wuu yaqaanaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam ruuxii janwin oo ay ka ay ka dhab tahay iyo munaafiqiinta wuu kala yaqaanaa munaafiqiina waa laga diiday muuminkii dhabta ahana waa laga yeelay ee runta sheegay wasaara wuu socday rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam iyo walmuslimuuna muslimiintii oo macahu la jirtay way socdeen xataa balaquu ilaa ay ka gaadhaan meel la yidhaahdo xamraa al asad meel la yidhahdo ay ka gaadhaan taas taasoo calaa bucdi thamaaniyati amyaalin sideed mayl u jirta min almadiinati magaalada madiina meel u jirta sideed mayl ayuu degay fa caskara hunaaka halkaas ayuu fadhiisin ka samaystay wa hunaaka halkaa iyaga oo jooga yaa aqbala waxaa soo qaabilay oo yimid oo xagga maka ka yimid nin la yidhaahdo macbad ibna abi macbad alkhusaaci qolada reer khusaaci ah yaa wuxuu u yimid ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam fa aslama horta wuu islaamay wa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa yuqaalu mar haddaad maqasho ee qiili iyo waa daciif weeye waa siiqda tamriid cid tidhihiya waxba lama sheegin bal kaana calaa shirkihi weli shirkigiisa ayuu ku sugnaayay gaalnimadiisii marka taasi waa daciifa wuu islaamay walaakinahu hase ahaatee kaana wuxuu ahaa naasixan kii maaragtay u naseexeeya oo u qalbifayow oo khayrka la jecel saasaa ugu fiican oo lagu faseexi kara naasixan khayrka la jecel lirasuulilaahi sala allahu caleyhi wasalam iyo wanaag nin wanaag u hayo oo wanaagga la jecel buha rasuulka xataa hadduusan islaamin waqiilada ayay la socotaa tan hore tan dambe la socotaa waqiila waxaa layidhi bal kaana calaa shirkihi shirkigiisa ayuu weli ku sugnaa walaakinahu asaata kaana wuxua naasixan nin khayr la jecel iyo wanaag lirasuulilaahi sala allahu caleyhi wasalam oo muxuu la jeclaa waa limaa wixii kaana ahaa bayna khusaacata qabiilka khusaaca la yidhaahdo iyo wa bani haashim iyo reer bani haashim uu nabigu ka dhashay oo min alxilfi isbahaysi ah fa qaala wuxuu yidhi marka waxaan qaadanaynaa riwaayadda saxiixa oo inuu islaamay ah fa qaala wuxuu yidhi yaa muxamedu muxamedow amaa wallaahi baan ku dhaaranee laqad caza calaynaa waxaana dhibay maa asaabaka wixii ku gaadhay fii asxaabika asxaabtaadii la dilay wixii kaa soo gaadhay arrintaasi aad baan uga xumaanay arrintaa wayna dhibtay walawadadnaa waxaan jeclayn ana allaaha in alle caafaaka arrintaa ayada uu kaa caafiyo ayna taasi kusoo gaadhin fa amarahu rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu amray an yalxaqa abaa sufyaana abaa sufyaan inuu ka daba tago u gaadho oo fa yukhadilahu u niyad jabiyo suusan u soo laman yukhadilahu u niyad jabiyo walam yakun ma uusan ahayn xaqiiqada marka la eego maa wixii khaafahu uu ka baqayay uu ka baqay rasuulullaahi rasuulka ilaahay wixii uu ka baqay oo min tafkiiri lmushrikiina mushrikiintu inay ku fikiraan fi lcawdati inay usoo laabtaan ila lmadiinati magaalada madiina inay usoo laabtaan ma uusan ahayn ilaa xaqan wax dhab a maahne arrintaasi arrin dhaba ay ahayd maxaa jira fa inahum mushrikiintii lamaa markii nasaluu ay ku furteen iyagoo nasanaya birawxaa meel rawxa la yidhaahdo calaa bucdi sittan wa halaathiina maylan miilan min almadiinati oo magaalada madiine u jirta lix iyo soddon mayl talaawamuu way iscanaanteen oo way is eedeeyeen fii maa baynahum dhexdooda qaala wuxuu yidhi bacduhum qaarkood libacdin qaarka kale wuxuu ku yidhi lam tasnacuu shay-an waxba maydaan samaynin asabtum waad asiibteen oo waad waxyeelayseen oo waad wiiqideen shawkatahum nimankii cududoodii cududdu waad ka jibseen oo rag badan baad ka layseen waxdahum keligood wax kala maydaan samayn dadun baad layseen uma taragtumuuhum waad isaga timaadeen waqad baqiya waxaa ku hadhay oo dhex jooga minhum waqad baqiya waxaa weli nool oo baaqiya oo minhum iyaga ka mida ru-uusun madaxdii madaxdii nabigu wuu nool yahay abuubakar wuu nool yahay cumar wuu nool yahay sacd ibnu mucaad wuu nool yahay cubaadat ibnu saamit wuu nool yahay yani kibaaru saxaaba cali ibnu abi aalib yacni raggii waaweynaa oo dhan way nool yihiin marka ru-uus baa ku hadhay bay dhaheen ru-uustaasoo yujmacuuna lakum haddana idiin urursanaya ciidan kale idiinsoo urursanaya oo rag cusub bay qoran ee farjicuu laabta aan noqonno xataa nastasila ilaa aan soo rujinno sha'fatahum xididkooda aan xididka soo rujin nimanka aan xididka usoo siibna ina keenaynin wayabduu waxaa muuqata tan waxaa le mu-alifka kitaabka ayaa le waa faallo uu leeyahay wayabduu waxaa muuqata ana hada ra'ya in tale soo jeedintaa iyo ra'yigaasi jaa u yimid sadxiyan isaga oo aan qoto lahayn sadxiga waxaa la yidhaha wixii aan qoto lahayn oon micno micno weyn ba samaynayn sadxiyan wax oo maaragtay aan qotaba lahayn oo minman cidna ka yimid minman dad ayuu kasoo fulay kuwaasoo lam yakun aan ahayn yuqadiru kuwa miisaami kara qadari kara oo miisaami kara yuqadiru qadari kara ama miisaami kara quwata alfariiqayni labadan qolo oo muslimiinta uu rasuulku hogaaminayo iyo intan yar ee mushrikiinta ahee uu abu sufyaan hogaaminayo xoogooda lama qole aan isu miisaami karin yaa ra'yigan aan qotada lahayn soo jeediyey ta kale aan miisaami karin wa macnawiyaatihim iyo labada ciidan niyadooda ilaan waxaa ugu muhiimsan waa niyada lagu dagaalamaya taqdiiran qadarin iyo miisaamid saxiixan oo dhaba aan samayn karaynin walidaalika sidaa daraaddeed khaalafahum waxaa ka horyimid zaciimun nin oday ah mas-uulun oo mas-uul ah oo ah safwaan ibnu umaya ayaa ka hor yimid qaa'ilan isagoo leh yaa qowmi qoladaydiiyay laa tafcalu warsaha yeelina war hayaan la laabanin maxaa jira fa innii anigu akhaafu waxaan ka cabsanaya oon ka baqi an yujmica an yujmica calaykum inuu idinku soo kulmiyo rasuulku ka wada an yujmica inuu soo ururiyo uu soo kulmiyo calaykum korkiina man ciddii takhallafa ka hadhay oo dagaalkii uxud aan kasoo qeybgelin oo min alkhasraji maya takhallafa ka hadhay oo min alkhuruuji bixitaan ilaan may soo wada bixina intii hadhay oo dhan ayaa soo bixi doonta markan ayalmuslimiina muslimiintii wixii ka hadhay oo fii qhaswati uxudin dagaalkii uxud aan ka qeybgelin oo dhan ayuu keenayaa ee farjicu iska noqda hadda makadiina ku laabta wadowlatu guusha iyo gacanta saraan lakum idinkoo leh idinkoo weli magaca sida guul baqaa lagu daraa bay tidhaa soomaalidu guul baqaa lagu daraa aan la baqan nidhi inta yare guusha aan hayno saddex iyo soddonka nin aan dile ee dheeraadka ah ilaan innagaba toddobiyo soddon baa laynaga dile wax kalena ma hayne eh aan intaan guushaan la hooyana bay yidhaheen saasuu ku taliyey maxaa jira fa innii anigu laa weli warka waxaa sii wata safwaan ibnu umaya nin caqli badan buu ahaa waanu soo islaamay markii dambe radia allahu tacaala canhu laa aamanu aaminka ma ihi buu yihi in rajactum haddii aada noqotaan an takuuna inay ahaato addowlatu guushu iyo gacanta sare calaykum korkiina inay ahaato oo idinka laydinka guulaysto oo gacanta sare laydinka yeesho ilaa hase aatee ana haada ra'ya soo jeedintaa iyo ra'yigaas rufida gaashaanka lagu dhuftay oo waa la diiday amaama ra'yi alaqlabiyati saaxiqa inta badan ee aada weliba u badan saaxiqa haddaad maqasho saaxiqa iyo kaasixa aqlabiyadaas waxaa weeyaan waa thuluthayn saddex meeloodow laba iyo wixii kasii badan baa layidhaah aqlabiyada waxaa weeye mar waxaa jirta aqlabiya basiita la yidhaah iyo aqlabiya nisbiya iyo aqlabiya kaasixa saddexdaasaa kala jira aqlabiya basiita waxa weeye dad meel jooga oo ay ahayd inay shirka kasoo qeyb galaan oon laga soo wada qeybgelin inta timid haldheerideeda waay taa waxaa la yidhaha aqlabiya basiita aqlabiya nisbiyana waxaa la yidhaahdaa dadka ay tahay inay go-aanka gaadhaan ama urur ha ahaato ama maxaan ku idhaha dowladda haato ama baarlamaan haato ama golaha wasiirada haato inta go-aanka leh tiradooda guud wixii joogayo waxaan jooginba tiradooda guud haldheeridooda ayaa waxaa la yidhaahdaa aqlabiya nisbiya aqlabiya saaxiqana waa wixii markii ay cod ka helaan wax ka badan boqolkiiba shan iyo toddobaatan ama thuluthayn aqlabiya saaxiqa marka saasaa laga wadaa saha loo ogaado maxaa jira waa erayo lagu celcelinayo uuna macnahooda in la fahmaa loo baahan yahay amaama ra'yi alaqlabiyati saaxiqa aqlabiyada badan oo boqolkiiba shan iyo toddobaatan iyo wixii kasii badan ah markii la hordhigay ninkaas wuxuu soo jeediyey odayga ee safaan ibnu umayo ah ra'yigiisii waa la tuuray oo gaashaankaa lagu dhuftay wa ajmaca wuxuu isku raacay uu aqlabiyad isugu raacay weeye inkastoo dad kasoo horyimid ay jiraan jeyshu makkata ciidankii maka ka yimid calal masiiri inay usoo ambabaxaan oy usoo socdaan naxw lmadiinati xagga madiina walaakin hase hatee qabla an yataxaraka inta uusan soo nuuxsoo nuuxsanin ama uusan soo ruqaansanin ama uusan soo dhaqaaqin abuu sufyaana abuu sufyaan bijeyshi ciidankiisii min maqarihi meeshii markaa uu joogay oo ahayd arrawxaa meeshii uu fadhiyey ee arrawxaa ahayd ee soddon iyo lixda mayl u jirtay magaalada madiina laxiqahu waxaa soo gaadhay macbad ibnu abi macmed alkhusaaci ninkuu rasuulku soo diray ayaa soo gaadhay walam yakun abuu sufyaan ma ahan yacrifu kii og walam yakun muusan ahayn yacrifu kii og abuu sufyaanu abuu sufyaan muusan ogeyn biislaamihi macbad ibnu abi macbad alkhusaami inuu islaamay ma ogeyn faqaala wuxuu yidhi abuu sufyaan baa odhanaya maa waraa'aka yaa macbad war maxaa war hood haysaan weye maa waraaka maxaa kaa dambeeya waxaasoo dhan waxaa laga wadaa maxaad war haysaa ilan meesha aad ka timid adaa warkeeda hayee maxaad war haysaa marka waxaad meeshaa ka qaadanaysaa dunida say warka ugu baahan tahay maxaa jira war helaa yaa war helaa layidhi ninkii war hela go-aan adaan macluumaad haynin go-aan miyaad gaari karaysaa ma gaari karaysaa dunideedba adduunka maanta jaraa-idka adduun ka soo baxaya iyo idaacadaha iyo maxaanku idhaahdaa telefishinada iyo mawaaqicda ama internetyada waxaasoo dhan war unbaa la raadinaa war marka warka qiimihiisaad meesha ka garan abuu sufyaan uu leeyahay maa waraaka war maxaa waraad haysaa waxaa jira go-aan ma qaadan kartin adan war haynin fa qaala macbad wuxuu yidhi waqad shanna isaga oo ku qaadqaaday caleyhi isaga xarba acsaabin dagaal maskaxeed dacaa'iyatin oo dacaayadeed caniifatan oo qalafsan oo adag isagoo ku qaaday baa wuxuu yihi muxamadun baan maxaad haysaa soo maaha muxamadun baan hayaa buu yidhi war ma rabtaa muxamadun baan hayaa qad kharaja wuu soo baxay fii asxaabihi asxaabtiisa isagoo wata yatlubukum isagoo idin raacdaysanaya fii jamcin ciidan ciidankaasoo lam ara aanan arkin milahu isagoo kale qatu intaan noolaa yataxaraquuna way idiin soo gubanayaan way soo hurayaan calaykum cadha idinka idiin qabaan taxaruqan gubasho ciilka idiin qabaan haddaad aragto qad ijtamaca waxaa ku soo ururay maxaw isaga man dadkii kaana ahaa takhallafa kii ka hadhay canhu isaga fii yowmikum maalintiini aad guusha soo qaadeen ee uxud alla intii ka hadhay oo haddee ilaahay ogyahay tirada ay leeyihiin wixii oo dhan baa soo baxay oo ciilka ciilka ay idiin qabaan haddaad aragta aad yaabaysa oo wanadamu nimankii hadhay oo ka qoomamooday oo ka shallaayay calaa maa dayacuu wixii ay dayaceen ay ka hadheen fiihim waxaa ku sugan min alxanqi xanaaq calaykum inka idiin qabaan shay-un waxoo lam ara aanan arkin milow isagoo kale qatu weligay aanan arkin darsigana intaasaan ku daynaynaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam